بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باب كلبيتم... كتاب كلبيتمناد وكتاب القصاص القصاص وقف إنه قف دلوه ومركا لو دلايه هذا يا هذا قصاص shareecada islaamka taas ayaa la yidhaahdaa xagga luuqadda carabiga sida uu leeyahay ibnu faris asalka qisaas waxa weye xuruuftiisu waa qaaf iyo saab waana asal saxiixa oo kutusinaya calaa tatabuc calaa tatabuc shay buu kutusiyaa in wax la raad raaco marka asalkeeda qisaasku luuqadda carabiga waa raad raac wey waxaa looga soo qaato marka loo jeedaa qofkii qof dilay qofkii qof dilay in isagii loo raacdo oo loo dabagalo taas ayaa looga soo qaatay ereyga iqtasaytu baad leedahay al athara waxaan raacay waxa weeye raadkii marka waa raad raac qofkan dhiiggiisii baa waxaa loo raad raacayaa ciddii dishay marka macnuhu waa saas ay luuqadana isku qabsanayaan amaa xagga sharciga waxa weeye waa qof inuu qof dilo bigayri xaqin xaqdarro ku dilo ka bacdi markaas loo dilo oo loo qisaaso oo isagiina la dilo taas ayaa la yidhahdaa qisaas marka waa dilitaanka la dilayo qofkii gacan ku dhiiglaha ahaa taas ayaa qisaasta loo jeedaa kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacaba waa ku sugan tahay fa ama alkitaab ilahay baa yidhi annafsu binnafsi annafsu binnafsi naftii naf disha waa loo dilaaya aayad kale ilahi waxau ku yidhi kutiba calaykum alqisaasu qisaastii baa laydinku waajibiyey kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla dadkii la dilay in loo dilo alxuru bilxuri walcabdu bilcabdi waluntha biluntha kulli marka qofkii qof dila waa loo dilayaa laa farqa qofkaa qofka dilay ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama qof weyn ha noqdo waxa weeye waa loo dilayaa qof walba qofkuu dilo waa loo dilay ilaahina aayad kale waxa uu ku yidhi xikmadda ku jirta iyo wanaagga ay leedahay isagoo inoo sheegaya kutiba alay walakum fi lqisaasi xayaatun ya ulil albaab qisaaskii waxaa idinku sugan xayaat waa xikmada iyo wanaagga ku jira baa lainoo sheegay sababtu waxa weeye markii dadkii laisku qisaaso qofna kuma dhiiranayo inuu qof dilo oo waxaad arkaysaa haddaba markii waddankan dawlad la-aantu ku dhacday oo waxa weeye cid wax isku qisaasaysa la waayey oo qof walba waxa weeye uu noqday qabiil difaacaya inuu gadaal ka maro waxaa dhacday markaa gacan ku dhiiglayaal inay meel walba iska yaacayaan qof walbana ay u fududahay ilaa qaarkood yidhaahdaan maxaa igu soo aadaya intaan ku dilo ayaa waxa weeye wax yaray igu soo aadayaan oo qabiilkaygaa bixinaya magtaada cidna ikaa qisaasi mayso markaasay fududaatay in la isdilo laakiin xilligii islaamka markii waxa weye laisku qisaasi jiray oo dowladda islaamku ay ka telinaysay caalamka oo qofkii qof dila la dilaayey wax isdilaaya waa la waayey haddeerna tajrabada loo arkay inta haddeer soomaaliya xataa ay ka jirtay fawdadu gobollada qaarkood meelo ay qabiilku ku heshiiyeen qofkii qof dilay in la dilo laba qof meelaha markii la dilay cid dambe wax disho waa la waayey marka waxa wey ilaahay aayadaas inoogu sheega walakum fi lqisaasi xayaatun nolol baa idinku sugan hey macnaha isdilkii baa joogsanaya oo wax wax dilaaya ma jiraan haddii la isqisaaso ama haddii aan la isqisaasin sheekada gaalada laga keenay qofkii qof dilay baa dhowr sana la xiraya haddana waa la soo daynaya so haddana birri buu qof dilaya hadduu rabo qofka la dilaayana sunaha nabigana waa ku sugnaato waa inoo imaanaya xadiidka soo socda laa yaxilu dam imri'in muslimin ila biixdaa talaat saddex arrimood waxaan ahay qofka looma dili karo waxaa kamid ah annafsu binnafsi waana inoo imaanaya waka culamadana waa isku ijmaaceen oo waa ijmaac faa'iidadaas awgeed ayaana waxa weeye loo samaynayaa in dadkii nabadgelyo helaan alxadiidu athalith wathalaathun bacda thalaati mia saddex boqol iyo soddon iyo saddex xadiidkaabuu ka bilaabanaya can cabdillaahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu اllahi sala allahu alay slam rasuulka ilaahi waxa uu yidhi laa yaxilu ma banaana damu imri'in muslimin damu dhiig imri'in qof muslimin muslima dhiiggiisu ma banaana waa lasii adkeeyey muslimkaasoo yashhadu qiraaya an laa ilaaha ila allah ilahay mooye ilaah kale inuusan jirin qiraaya wa annii rasuulu llah anna nebi maxamed inaan ahay rasuulka ilaahay qiraaya ma banaana dhiigiisu ilaa biixdaa talaat ilaa saddex arrimood mooye wax kale kuma banaanaado saddexdaa maxay yihiin altayib azani altayib waa qofkii guur maray asalkeeda tayib garoobkaa la yidhahdaa laakiin tayib halkan waxaa laga wadaa qofkii guur xalaala maray markaa ama ha ahaado garoob ama yuunan ahaanin oo hadday qof dumara tahana hala qabo hadduu nin yahayna xaasa lahaadee altayib waa qofkii guur xalaala soo maray taasaa la yidhahda azani dinaystay yurjam waa la rajminayaa marka kaa rajmi weeye dilkiisu waa la rajminaya wannafsu binnafsi qofkii naf dilay annafsu binnafsi nafti naf loo dilaayo oo waxa weye nafti inta naf dishay loo dilaayo markaa wataariku lidiinihi qofkii waxa weeye diintiisii ka tegey almufaariqu liljamaaca jamaacadiina faariqay waa murtadkii weeye attaariku lidiinihi kii diintiisii ka ridoobay almufaariqu liljamaaca ay jamaacadii muslimiintana ka dhex baxay oo gaaloobay oo murtad noqday markaa ama diin kale ha galo ama yuunan gelin waa murtad waana la dilayaa waxa weeye isaga riddaa loo dilayaa qofka marka la qisaasayo oo la dilayo ayaa waxaa loo kala qaadaa qisaas iyo waxa weeye xuduud iyo waxa weeye ridda marka kitaabu xuduud waa inoo imaan doonaa qisaas waa qofkii qof dilay marka la qisaasaayo ama qof dhaawacay oo looga goynayo dhaawiciisii ayaa qisaas la yidhahda ama markii riddo loo dilaayo murtadnimaa loo dilaya marka xadiidka macalshaahidkiisu waxa weeye annafsu binnafsi qofkii qof dilay qofkaa marka qof dilay oo qisaaska ah saddex qaybood sideeda qof markuu qof dilo saddex arrimood bay mid noqotaa kama baxdo saddexdaa arrimood qatlu camdin cudwaana kow inuu u dilo qofkan uu dilay kas inuu u dilay isagooy cudwaan ka tahay oo u kasay inuu dilo qofkan qori buu soo qaatay qofkiibuu u yimid waa ku kala jeexay kaa waxaa la yidhaahdaa camdi iyo cudwaan dulmi oo uu u dilay kas baa la yidhahdaa kaa kaas markaa qisaastiisu waxa weeye waa arrin khatara wey waa arrin khatara oo waxa weeye aayaddii qur-aankeed baa ku soo aroortay waxa weye waman qatala mu'mina mutacamida fajaza'uhu jahannam khaalida fiiha waqadiba allahu calayh walacanahu wa acadda lahu cadaaban cadiima kaas cudwaanka iyo kasta u dilay waxa weye isagu waa dil waa la dilaya ilaa in waxa weye horta aakhiro xukumkiisa ilaahay bay u taallaa laakiin adduunka waa la dilayaayo waa annafsu binnafsi daahirka waa la dilaya leanna weli waa muslim oo ma gaaloobin waa la dilaya kow haddii dadkiisii ay fasaxaanna oo cafiyaanna dadkii lahaa xaqa oo weliga u ahaa qofkan la dilay waxa weeye markaa sida xadiiska inoo imaan doonta waxa weeye ama wuu cafin karaa ama dib u qaadan karaa kaas marka isaga waa qisaas baa la yidhahdaayo waa qatlu camdin baa la yidhaha cudwaanan taa waa kow waxaa jira kan ka soo horjeedo oo ah qatlu khada qofkii khada buu u dili aayadda qur-aankaabaa sheegtay wamaa kaana limu'minin an yaqtula mu'minan ilaa khada'an khada'u marka waxa weye qofkan uma uu kasin mana uu doonay inuu dilo baabuur buu watay qof buu ku dhuftay kasuguma dhufan waa bir qofkii waddaduu soo galay qofkii waa dhintay waxa weye meel buu iska wuxuu joogay ama ugaar buu ugaarsanayey ama waxa weeye waxbuu hubbuu samays waxbuu samaysanayay markaasay qof ku dhacday uma una kasin umana jeedin khadac baa la yidhahdaa marka taasoo kalena waxa weeye laa qisaasa qisaas ma leh iyada diya laga bixiyaa taa ha fa diyatun musallamatun ilaa ahlihi buu yidhi warka ilahina inuu utoobadkeeno markaaba taxriiru raqabatin haddii waayana uu lixdan beri sooma kaan markaa isaga qisaas male ee waxa weeye diya laga bixiya oo caaqiladiisii iyo waxa weeye ciddii qabiilkiisa ahayd ayaa diyadii bixinaysa mid dhexadaa jira marka oo udhexeeya oo la yidhaahdo shubhu camdin shubhu camdin baa la yidhahdaa laba qof baa dagaalantay isma ogaani qofkan dil feer buu ku dhuftay naftigaaba ka raacday asalku waxa weye feer iyo dharbaaxa iyo inuuna wax dilin sidii nabiyullahi muusa fawakasahu muusa faqadaa caleyh waxa weye uma uu kasin nabiyullahi muusa inuu ninkan qurta ka gooyo oo dilo laakiin inuu dharbaaxo ku dhufto oo edbiyoba wutaas way dhacdaa in badan qofkii qof buu dharbaaxo ku dhufanayaa waaba ka raacaysaa nafti kaasoo kale marka waxaa la yidhahdaa shubhu camdin waa la shubhu camdi dhinac kii horay ka shabahdaa oo camdiga ahaayo he qofkaan ficilkii isagaa la yimid oo wuu u kasay laakiin ficilkaani ma aha ficil uu rabay inuu qofkaan nafta kaga gooyo wax gaarsii bu islaaho iska xoogaa ku dhufo taasoo kalena waxa weeye waxaa laga bixiyaa diyo oo waxaa la yidhaahdaa maaragtay xagga khadigal raacya diyaa laga bixiyaa ilaa inay cafiyaan dadka ilaha mooye saddexdaa qaybood bay marka qisaastu kusoo arooreysaa aan kusoo celino midda ugu horeysa waxa weeye camdi inuu qofkii kaas u dilo qisaas weye kaas ilaa inay dadkii lahaa cafiyaan oo waxa weeye ma ka qaataan mooye waa qisaas labo inuu khada ay tahay waxaanay sidii baabuur iyo qof ka dhacay iyo wixii lamid a waxa weeye kaas waa diyo qisaas male saddex inuu shubhu camdi baa la yidhahdaayo inuu ficilkii uqasday laakiin ficilkaani wax wax dila ma aha dhagax yaroo qof ku tuuray asalkiisa dhagaxaas oo kale inuu wax dila ma ahayn ama ul yaruu ku dhuftay qofkii waa ka raacday taasoo kale wey marka xadiidka macnihiisa halkan nabigu ina yidhi laa yaxilu ma banaana damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha illa allah o ani rasuulu اllah ila biixdaa talaat qof muslima oo qiraya shahaadateynka ma banaana dhiiggiisu ilaa saddex arrimood mooye atayibu azani kii zinaystay kitaabu zina iyo baynu ku arki doonaa xuduudda waaye wanafsu binafsi weye maca shaahidku taa weye wataariku lidiiniha almufaariqu liljamaaca waxa weeye murtadka iyo qaabka loo dilayana waynu arki doona xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa oo inoo faaideynayaa asalkeeda inay xaaraam tahay qofka muslimkaa dhiiggiisu inuu xaaraam yahay qofka muslimkaa dhiiggiisu xaaraam wey lamana diri karo nebigu kacbadu saa u eegay wuxuu yidhi maxaa kaa wanaag badan wax kaa wanaag badan ma jiraan laakiin ilaahay agtii waxaa ka qiimo badan qof muslimoo la dilo hadmulkacba kacbada oo la dumiyo waxaa ka dembi weyn qof muslima oo la dilo waa khatar wey marka dadka muslimiinta oo islaynaya dhiigooda daadinaya aad bay khatar u tahay laba waxaynu ka qaadanaynaa saddexdaa arrimood waxaan ahayn qofka muslimkaa dhiiggiisa inaan lagu banaysan karin cidda banaysanaysa oo dilaysana waxa weeye waa xukuumadda iyo dawladda ee qof isagu keligii ma dili karo waxaanu kaloo ka qaadanaynaa inay afcaashaani xaaraam tahay ilaa ciddi ay u banaanaata mooye inaan dadka muslimkaa dhiigooda lagu degdegi karin waxaan ka qaadanaynaa atayib qofka waxa weeye waa muxsinke in la dilayo haddii uu sinaysto waan la rajiminayaa waxaanu kaloo ka qaadanaynaa haddii qofku uu qof dilo in la dilaayo oo waxa weeye loo qisaasaayo qof macsuuma hadduu dilo macsuum waxaa loo leeyahay qaar waxaa jira qofku intuu dilo aan loo qisaasaynin qofka masalan tuugga ah oo kale oo isagu ku soo weeraray aad iska difaacaysid hadduu difaacaas oo kale ku dhinto waxa weeye qofka looma qisaaso diyana male waa hadur leanna sababto waxa isagaa weerar iyo dulmi ku socday man qutila duuna maalihi fahuwa shahiid waatuu nabigu waxaynu kaloo ka qaadanaynaa ana almurtad al can alislaami yuqtalu waa la dilayaa ama diin kale ha gala ama yuu gelin waa dil weeye culamada qaar baa waxay xadiidkan u daliishadeen calaa ana taarika asalaa laa yuktal bay yidhahdeen taariku salaad kuma jira bay dheheen laakiin arrintaasi waa saxiix ma aha sababto waxa weye taariku salaadku wuxuu soo gelayaa culamada gaalaysiisay wuxuu soo gelayaa jumlada ugu dambaysa oo ataari almurtadka ha taariku lidiinihi buu soo gelaya leanna qofka taariku salaadka ay gaal buu noqonayaa nabigaa yihi calayhi salaatu wassalaam man taraka asalaa faqad kafar hadduu gaaloobayna oo diintii ka baxayna waa murtad marka waxa weye wuxuu soo gelayaa ataariku lidiini marka looga daliishan kara xadiidkan inay taariku salaadka aan la dilaynin alxadiid alraabic wthalaathuun bacda thalaathamia saddex boqol iyo soddon iyo afar xadiidka can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka ilaahi waxa uu yihi awalu maa yuxaasab awalu maa yuqtadaa awalu maa yuqdaa waxaa ugu horeeya oo dadka bayna annaasi dadka dhexdooda la xukminaayo yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha fi dimaa waa dhiigagiiwa xadiidkan wuxuuna leeyahay nabiga calayh isalaatu wassalaam awalu maa yuqdaa waxa ugu horeeya oo bayna annaasi dadka dhexdooda yowma alqiyaama maalinta qiyaamaha la xukminaayo yuqdaa qadaa waa xukmkii wey oo lagu kala xukminaayo waa fi dimaa waa dhiigagii xadiidkan markaa xadiid kalaa jira oo waxa weeye odhanaya awalu maa yuq awalu maa yuxaasabu yowma alqiyaama alsalaa salaadaa ugu horeysa iskama hor imaanayaan marka labada xadiid culamadu waxay ku jamciyeen labada xadiid laba arrimood wa kani waxa uu ka hadlayaa awalu maa yuxaasabu waxa ugu horeeya oo la kala xukminaayo bayna annaasi ay xuquuqdii dadka dhexdooda ahayd xuquuqdii dadka dhexdooda ahayd waxa ugu horeeya oo la xukminaayo waa dhiigagii ama cibaadadii wixii adiga iyo allah subxaana watacaala dhexdiina ahaa taasi salaada ugu horeysa oo masalan soonkii iyo xajkii iyo kulli waxaa laga hor xukminayaa horta marka ugu horeysa xukumku wuxuu ku dhacaya oo laga bilaabaya salaadii marka wax alla wixii cibaado iyo caqiide iyo waxa weye bayna alcabdi wa rabbihi salaada ugu horeysa ama ma kana bayna annaasi ma kana bayna alcabdi waalkhalqi addoommada iyo qofka dhexdooda wixii dhex maray dimaaga ugu horreya dhiiga ugu horreeya oo haddii qofkii maal uu qaatay oo boobay iyo waxaa laga hormarinaya horta dhiigage oo dhiiggii baa la xukminayaa see loo xukminayaa marka aakhira ma jirta markaa xoolo la kala qaadanayo oo nabigaa sheegay calayhi salaatu wassalaam oo wuxuu yidhaha tadruuna ma almuflis qofka mufliska ma garanaysaan markaas yidha waa qofkii aan xoolo haysan maya buu yidhi muflisku waxa weeye qofka maalinta qiyaame imaanayo isagoo xasanaad badan soo shaqaystay kabacdi markaas imaanaya aakhiro isagoo dad badan soo dulmiyey marka meesha dinaar iyo dirham ma jiro maxaa la samaynaya marka markii ay kuwii dulmiga uu ka galay fa yaati waanahu qad safaka dama haada wuxuu imaanaya isagoo kan dhiiggiisii daadiyey kan nacaayey kan dhibaateeyey kan xoolihiisii qaatay marka ugu horreysa markaasaa la xukminayaa marka waxaa la qaadayaa maxkamadii dhiigagii baa la xukminayaa qof walba oo uu dhiig ka daadiyey ayaa imaanaya xasanaadkiisii baa la siinaya haddii xasanaadkiisii dhammaadaan inta ayn dadkii wax ku lahaa loo dhamaynin oo xasanaad uu waayo dunuubtiisii meel bay u taallaa laakiin waxaa lasoo qaadayaa kuwa kale dunuubtoodii biqadri intii macnaha ay ku lahaayeen oo xasanaad ay u qaadan lahaayeen ayaa dunuubtii laga soo qaaday isagaa dusha laga saarayaa fa yudraxu fi nnaar naartaa lagu tuuraya markaa saas weye marka qaabka loo kala xukminayo awalu maa yuxaas awalu maa yuqdaa bayna annaasi yowma alqiyaama fi dimaa dhiigiga ugu horeeya kabacdi way imaanayaan wixii kale maxaa laga faa'idayaa marka xadiidka waxaan ka faa'idaynaa kow marka ugu horeysa cidamu sha'ni dami linsaan inuu aad iyo aada u wen yahay dhiigga dadka oo aynan arrin sahala ahayn marka qof walba oo muslim waa inuu arrintaa ogaadaa oo aad iyo aad isaga ilaaliyaa dadka dhiigoodu khatarwa aad bay khatar u tahay qofku waa ku waa ku dhibaatoobaya waxaanu kaloo ka qaadanaynaa isbaatu yawma alqiyaama walxisaab walbacthi in maalinta qiyaamaha la isa soo saarayo walxisaabu walqada waljaza in la is abaal marinayo oo xisaabi jirto waxaynu kaloo ka qaadanaynaa midda saddexaad hada alxadiid laa yunaafi ma nafyinaayo man akhrajahu asxaabu sunan waa xadiidka haddaan sheegayna abu hurayra laga wariyey oo yihi awalu maa yuxaasabu calayhi alcabdu yawma alqiyaama asala isna nafyinayaan iskama hor imaanayaan oo kaana cibaadaadka weeye kana waxa weeye waa dhiiggii dadka iyo xoolihii dhex maray afar waxaynu ka qaadanaynaa anahu ala cala alqada macnaha qadaa inuu jiro oo waxa weye iyo maxkamad waxa weye allah subxaana watacaala ayaana kala xukminaaya qudaad kale oo meeshaa joogta ma jirto allah baa dadka kala xukminaaya alxadiid alkhamis wathalaathuun bacda thalaatamiya saddex boqol soddon iyo iyo shan can sahl ibn abi khaytama can sahl ibn abi xatma radia allahu canhu qaala waxau yihi indalaqa cabdullahi ibni sahl waxaa baxay cabdullahi ibni sahl wa muxayisata oo walaalkii ninkaan hadlaya wa muxayisata ibni mascuud waa walaalkii marka khulaasada xadiidkan waxa weeye horta waynu akrinahay laba nin oo ilmo adeera oo ninna muxayisata la yidhaahdo ninna la yidhaahdo cabdullahi ibni sahl marka waa ilmo adeer muxayisa wuxuu la dhashay ninkan raawiga xadiidka warinaya ayuu la dhashay maya cabdiraxmaanka imaan doonu la dhashay labadaa nin baa baxay oo ilmo adeera oo isla dhashay khaybar bay aadeen madiinay ka tageen khaybar bay aadeen khaybarna markaas waa intii fatxi marka ka hore waa intaan la furan khaybar marka waxa weeye heshiis baa lagula jiray iyo sulux mar alla markay meeshii tageen xoogaabana madiino ka go-nayd ayay markaa magaalada labadoodii u kala bixeen oo ninba magaalada dan ukalahaa ninba dhinac magaalada ka gal waa la dilay marka ninkan muxayisa ayaa la dilay oo yahuud baa dishay meeshii baa kole lagu dilay wax dilay lama yaqaan marka hadhow markaas ayay nebiga u yimaadeen oo u sheegeen arrintii waxay ninkaasaa la dilay maxaan samaynaa wax dilayna lama yaqaan markaas arrinta la yidhaahdo alqisaama oo dhaarta la isdhaarinayo konton qof la isdhaarinayo ayaa waxa weye ka dhalatay macnaheeduna waxa weeye qof baa meel lagu dilayaa qof dilay lama yaqaan dadkii meeshaa deganaana waa inkireen waxay dhahen ma aanu dilin dadkii qofkaa la dilay uu ka dhashay oo qisaastiisa lahaa waxaa u furan inay intay baaraan ay qof ka mida reerka halkaa degan ay ku dhaartaan konton jeer inuu qofkaasi dilay qofkoodii hadday taa ku dhaaran waayaan qoladii meeshaa deganayd baa la dhaarinayaa konton qof baa laga soo saaraya konton nin oo waxgarada waxay ku dhaaranayaan inaysan ninkaa dilin waynan ogeyn soomaalida waa isticmaashaa haddii reer ay waxa weye agtooda inta qof lagu dilo noo dhaartaa la yidhahdaa inaydan dilin ila qoladan qofka laga dilay haddaynan tuhmad saxiixa haysan oo awal qof cadaawad ka dhexaysa iyo una jirin ma dhaaran waa adagta ina dhaartaan sida xadiidka aynu ka arki doono kabacdina nebigaaba diyadiisii bixiyey markii ay dhaaran kari waayeen aynu aragna marka xadiidka qaabka uu ka hadlayo alqbab alqisaama la yihahdaa marka arrintaas waxau yihi can sahl ibn abi xatma radia allahu canhu qaala waxau yihi indalaqa cabdullahi ibni sahl cabdullaahi ibni sahl ayaa baxay wa muxayisata ninka la yidhaahdo ibnu mascuud labadaa nin baa tegey ilaa khaybar khaybar bay aadeen wa hiya ay khaybarna yowma-idin maalinta sulxun waxa weeye heshiis baa lagu jirayoo dagaal ma jirin markay magaaladii tageen fatafaraqa waa kala tageen oo waxay ninba magaalada danihii uu ka lahaa waa magaale ninba dukaamaduu rabay iyo buu dhinac ka aaday hadhow baa inoo ballana oo la israacaya فأtىa waxaa yimid مxayisata إilى cabdالlaahi بni سhl bu u yimid ha ninka la dilay wa cbdالlahi بni سhl oo ninka xadiiska warinaya waxa weeye maya waa cabdullahi ibni sahel ninka la dila ha walaalkii cabdiraxmaan ibni sahel baa hadli doona muxayisata ayaa wuxuu u yimid cabdullahi ibni sahel wa huwa isagoo ey cabdullahi ibni sahel yatashahadu yatashaxadu isagoo ku galgalanaya shaxdiga waxaya markuu qofku dhiiggiisa ku galgasho oo macnaha isagoo dhiiggiisii ku rafanaya oo naftii ayna weli ka dhicin fi damihi qatiilan oo la dilay tay dhaawaceen oo waxa weye dileen isagoo nafti kasii dhacayso ayuu u yimid waa dhintay ninkii fadafanahu wuu xabaalay wax dileen lama yaqaan dariiq cidlaha inta lagu dilay baa laga dhaqaaqay uma qadima intuu fadafanahu waa xabaalay uma qadima ila almadina madin uma qadima almadina madiinuu soo galay waa kasoo tegay meeshii madiinuu yimid faindalaqa waxaa baxay marka nabigay u sheegayaan faindalaqa waxaa baxay cabdiraxmaan oo ah ninkii la dilay walaalkii cabdiraxmaan ibni sahl oo wiil yar ahaa iyo wa muxayisata wa xuwayisata ibnaa mascuud labadaana waa walaalo marka muxayisa waa ninkii markii hore la socday xuwayisana waa walaalkii oo nin weyna oo labaduba ilmo mascuud weeye ibna mascuud waa labadii wiil oo mascuud dhalay muxayisata ibnu mascuud iyo xuwayisata ibnu mascuud baa la yihahdaa ninkan la dilay iyo cabdiraxmaan ibnu sahlna waa walaalo oo waa ilmo adeer afartaa nin oo waa laba walaalaa iyo laba walaalaa ilaa rasuulillah ilaa nabiy sala allahu alay wasalam nabiga xaggiisa u baxeen arrintiina u sheegaan sala allahu alay wasalam fadahaba wuxuu waxaa tegey oo gudagalay macnaha weeye waxaa bilaabay baa laga wadaa fadahaba ay hadalkiibuu ku tego oo wuxuu raba inuu hadlo fadahaba cabdiraxmaan yatakalam cabdiraxmaan baa wuxuu damcay inuu hadlo isagaana ugu yaraa ragga meesha maraya laakiin ninkii la dilay walaalkii weeye faqaala nabiyu sal sl nabiga waxau yihi kabir kabir weyne weyne he nimankan waaweyn ha hadleene oo kaa waaweyn labadaa nin laba ninoo waaweyn baa ino ka weyn waxa weye wiilkan yarka laakin wiilkan dee walaalkiisa la dilay oo waa qiiraysan yahay wa huwa axdathu axdathu alqowm saddexda ninna ninkaana ugu yaraa cabdiraxmaan kaasuu nabigu wuxuu yihi weyne weyne ay macnaha si hadalka ha hadlo ninka weyn ha hadlo oo waxa weye raggaa waaweyn ha hadleene dah oo adigu aamus waay ixtiraaman wa huwa axdathu alqowm fasakata wuu aamusay fatakalamaa waa hadleen oo muxayisa iyo xuwayisa ayaa hadlay oo ninkii la dilay ilmo adeer ay yihiin oo way sheegeen arrintiiba u sheegeen waxay saasaa dhacday ninkii halkaasaa lagu dilay nimankaana sulux baa lagula jiray ninkiina waa la dilay cid dishayna ma naqaan fa qaala nabiyu sal l sl nabigu waxau yihi taxlifuuna waad dhaaranaysaan dhaar baad maraysaan konton dhaar baa la yidhaahdaa watastaxiquuna markaasaad mudanaysaan qaatilakum oo amase wuxuu yihi saaxibakum marka waxa weeye tastaxiquuna waad mudanaysaan qaatilakum ay kii wax idinka dilay baa layda siinayaa ood hananaysaan oo markaad dilaysaan aw saaxibakum ama saaxiibkii ay macnaha ninkii la dilayna waad mudanaysaanoo qofkii dilay baa layda siinaya laakiin konton dhaar waa inaad martaan ha oo waxa weeye dhaarmayd bay dhahaan soomaalidu konton jeer baa la dhaarinaya marka idinkaa dhaarinaya buy nebigu qaalo waxay idhahdeen wa kayfa naxlifu see baan u dhaarinaynaa walam nashhad ma aanu joogin kamana aanu makhaanti ahayn haddaanuba arkayno dee waa ka celin lahayn soo ma walam nara ma aanu arag arrintaa arrin aanu ka markhaanti ahayn oo aanu arag see baan ugu dhaaranaa rasuulka ilaahi dadka waa muslimiin wey qaalo waxa uu yidhi markaa nebigu markay yidhahdeen dhaaran mayno fatubri'ukum yahuud yahuud baa markaa isberi yeelaysa oo idinkaga beri noqonaysa ninkaa inaysan dilin biaymaanin dhaar biaymaani khamsiina minhum konton nin oo iyaga ka mid ah ayaa dhaaranaya kontonka ragga waxgaradkaa baa la soo soocayaa dhaarmayd baa la marinayaa waxay ku dhaaranayaan inayna ninkaa dilin oo wax ka ogeyn dilkiisa oo aynan wax ay ka og yihiin ayna jirin xataa tuhun inaysan ka ogeyn ha ayaa konton dhaar baa la marinaya oo qof walba la dhaarinayo tikraar marka waa arrin khatara wey marka fatubrukum alyahuud yahuud baa idii dhaaranaysa marka oo idi idinka beri yeelaysa arrintaasoo idinka biskoynaysa oo way ka beri noqonayaan oo maxay ku beri noqonayaan biaymaani dhaar khamsiina minhum konton nin oo iyaga ka mid ah dhaaranaysa fa qaalu waxay yidhahdeen kayfa kayfa na'kudu biaymaanin see baan u qaadanaynaa kayfa na'kudu see baan u qaadanaynaa u aqbalaynaa biaymaanin dhaar qowmin dad waxa weeye kufaar biaymaani qowmin kufaar kayfa na'kudu biaymaani qowmin kufaar dad gaalo ah oo aan rumaysnayn ilaah iyo rasuulkaba seebaan dhaartooda rasuulka ilah way iska dhaaranayaan gaalo wey dadkan marka xal kale ma jiro nebigu marka waxuu yidhi bes waa yahay ninkii haddaan wax cad lahaynin diyadii anaa ida siinayo khalaa iska daaya marka fa caqalahu nabiyu sala allahu alay slam nebiga diyadii uu bixiyey caqalka waa diyada min cindihi waxa weeye geel geel waxa weeye baytulmaalku lahaa waxa weye zakada lasoo aruuriyey oo joogay buu boqol boqol ha boqol neef oo geela ka siiyey oo yihi khalaas iska daaya marka maadaama arrinta ay sameeyeen wax cadna aan lahaynin wa fi xadiidi xamaad xadiidka xamaad ibnu zayd waa riwaayadaha xadiidkiisa faqaala waxa uu yihi waxaa ka mid ahaa faqaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilah wuxuu yidhi yuqsimu khamsuuna minkum calaa rajulin minhum fayudfacu birummati waay waxa uu yidhi riwaayadan waxay leedahay nebigu waxa uu yidhi markay arrintu u sheegeen ayuu waxa uu yidhi meeshuu riwaayadii hore ka yidhi taxlifuuna waad dhaaranaysaan watastaxiquuna qaatilakum ayay riwaayaddan waxay ahayd nebigu wuxuu yidhi yuqsimu waxaa dhaaranaya khamsuuna minkum konton nin oo jifidiinna ka mid ah konton nin iska soo saara oo dhaarta yay ku dhaaranayaan kuma dhaaranayaan yahuud oo dhan baa dishay maya calaa rajulin minhum hal nin oo iyagaabay ku dhaaranayaan inuu dilay ha arrintii ina dee markaa waxay noqonaysaa in la hayo cadaawad inay ka dhexaysay inuu meeshaa joogay inuu xuun waxa weeye caddayna la hayo konton nin baa waxay ku dhaaranayaan oo qabiilkii ninka laga dilay ayaa waxay ku dhaaranayaan inuu hebel hebel dilay oo reer hebela oo markaa waxa weeye ay ku dhaar ku marayaan hadday ku dhaartaan marka kontonkaa nin fa yudfacu waa loo dhiibayaa waxaa laydii dhiibayaa markaa waxa weeye birumati ay bixabli rumiga waa xabliga wey xarigiisa macnaha qoobtiisa laydii dhiibaya waa la tegaysaan waa dilaysaan ha biruma marka waa la yidhahdaa xarigga wax lagu hogaamiyo kale qaalu waxay yidhahdeen amrun lam nashhadhu arrin aanu ogeyn kayfa naxlifu saan ugu dhaarannaa konton nin oo aan war u haynin ninkaa maanta magaalada aadayoo la dilay cid disha aan ka warqamin miyaan dhaar ku marnaa hal nin maba hayne qaala markaasu wuxuu yidhi fatubri'ukum yahuud marka yahuud baa idaberi idinkaga beri noqonaysa biaymaanin dhaar khamsiina minhum konton nin oo iyaga ka mid ah waxay ku dhaaranayaan ninkaa inaanu dilin oo aanu ogeyn wax dilay oo aanu war u haynin tuhmana aanu ka haynin qaalu waxay idhan yaa rasuula allah rasuulka ilaahi qowmun kufaar waa gaalo wey iska dhaaranayaan qaala nebigu waxa uu yidhi qaala waxa u yihi raawigii fa markaa kabacdi fawaddaahu rasuulu llahi sal ly slam ay diyadiisii waddaa ay diyadii buu bixiyey nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa weeye oo isagu siiyey min qibalihi xaggiisa ka siiyey nebigaa marka diyadii siiyeyo wuxuu is yidhi intay nimankaas ninkoodii dhiig la-aan ahaan lahaa baytulmaalku ka bixiyey wa fi xadiidi xadiid kale oo waxa weeye saciid ibni cubayd riwaayadiisa waxaa ka mid ahay fakariha rasuulu llahi sala allahu alay wasalam wuxuu nebigu karaahsaday oo nacay an yubdila inuu baatil ka dhiga damahu fawadaahu bimi'ati ibilin min ibili sadaqa konton boqol geele ayuu ka bixiyey oo min ibili sadaqa geelii sadaqada ahaa calaa kulaha marka xadiidkan baabulqisaam baa la yidhaahdaa dhaartaas adag oo aad iyo aad u adag baay waxa weeye ku timaadaa khulaasadiisuna waxa weeye waa qof la dilay ciddii dishayna aan lahaynin laakiin dadka lagu dhex dilay baa loo filayaa haddii marka tuhmad lahayo oo la helo wax cad taasaa loogu dhaaranayaa haddii kalena iyagaa dhaaranaya waka waxaynu ka faa'idaynaa marka hada alxadiid aslu mas'alati alqisaama masalada qisaamada la yidhaahdo ayuu dhaar u yahay ay dhaartaa la maraya ayuu asal u yahay oo loo daliishadaa oo maxay tahay waa in dadkii qofkii la dilay dadkoodii qabiilkiisii ay ku dhaartaan waxa weeye iyagoo kontona inay ku dhaartaan inay hal nin oo qabiilkaa ka mida inuu dilay ninkaa oy markaasaa ku mutaan oo waxa weeye loo dhiibo oo ay ninkaa ama dilaan ama markaa diyaa qaateen ama ha dileen kabacdi markaa iyagaa ikhtiyaar leh haddii ay marka iyagii ku dha iyagaa lagu bilaabaya oo leeyahay dhaarta hadday dhaaran waayaan waxa weye markaa kabacdi qoladii kalea leeyahay dhaarto iska beriyeela marka arrintaani waxay ka duwan tahay dhaaraha kale oo kitaab alimaan inoogu imaan doonta oo nebigu wuxuu yidhi albayinatu cala almuddaci walyamiinu cala man ankar asalkeeda wax maal iyo markii wax laysku haysto waxa weeye asalka waa inuu qofkan wax sheeganaya bayino cad la yimaado hadduu bayino cad la yimaado warkhaantiyaal iyo wixii lamida ayaa markaa waxa weeye qofkii waxa leeyahy xaqiisa si hadduu qofkan bayino la imaan waayo waxaa laleeyahay qofkii kale dhaaro inaada waxaan qabin haddii kale waxaan qiro laakiin tani waa ka duwanta qoladii laftigoodii wax sheeganayey ayaa laleeyahay konton in iska soo saara oo weliba kontonka ugu waxgarabsan oo waxa weeye ugu fiican ayaa laga soo xulaya leeyahay dhaarta fasaaqda iyo lasoo xulimayo konton waxgarada oo waxa weeye dadka caqligale odayaasha ayaa dhaaranaya oo ku dhaaranaya inuu hebel dilay ninkaa hadday ku dhaaran waayan yidhahdaan anagu arrintaa kuma dhaaran karno qoladii kalea waxa la isberi yeela oo konton iska soo saara dhaarta inaad waxa weeye iidan qofkaa dilin marka saasay uga duwan tahay dhaaraha kale oo waxa weeye tikraarka iyo waxaana waxay ka shabahdaa dhaartii lacaanka aynu kusoo marray waxaynu kaloo ka qaadanaynaa haddii qof la helo qatiil oo la dilay ciddii dishayna aan la aqoonin wax dilayna aan la garanaynin qaraa-in haddii aan lahaynin oo wax dilay la waayo haddii ay dadkaasi saa u dhaaran waayaan waxa weeye markaa xoolihii diyadii waxaa bixinaya dawladda oo baytulmaalka ayaa laga bixinaya sababto waxa weeye dawladda waxaa waajib ku ah inay qofkii qofkaan dilay keenaan iyagu oo waxa weye ay raadiyaan oo waxa weeye ila iyagaa ka mas-uul ahaa dadka raciyada ah hadday waayeen oo lasoo qaban waayey diyadii inay bixiyaan bay noqonaysaa oo waxa weeye ay markaas saa diyada u bixiyaan waxaana kaloo ka qaadanaynaa xadiidka ixtiraamka dadka waaweyn la ixtiraamayo leanna nebigu wuxuu yihi kabir kabir weyne weyne marka taas ayaynu xadiidkana ka qaadanaynaa oo waxa weeye oyna tusaya waka waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waxaan la ogeyn oo aadan garanaynin oo aadan ogeyn inaadan ku dhiiran waayo nimankaasi ninkii dhammaa oo dhiigoodii ka maqnaa waa ka joogsadeen inay dhaartaan sababto waxa weeye dhaartu khatar weeye ilaahay lagu dhaarto waxaadan hubin oo aan kugu caddayn khatar wey alxadiid asaadis wathalaathuuna bacda thalaatha mia saddex boqol iyo soddon iyo lix can anas bni malikin radia allahu canhu waxa uu yidhi ana jaariyata wujida ana jaariyata wujida ra'suhaa waxa weye ana jaariya gabar halkan waxaa loo jeedaa jaariyada laba macno loo isticmaalaa addoon waa loo isticmaalaa oo addoommada waxaa la yidhahda jaariya ama jawaari jaariya addoonta waa loo isticmaalaa sidoo kale waxaa loo isticmaalaa gabadha yartaa oon weli qaangaarin halkaan marka waxaa loo jeedaa gabarh yar oon weli qaangaarin oo kuray ah ana jaariyata gabar yar ayaa wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeedii oo waxa weeye intuu nin dilay marduudan uu isku burburiyo waxa weeye uu laba dhagax dhexdood bayna xajarayn gabar yar bay ahayd fida yara iyo wax maaragtay fidaa awdaaxda la yihahdo inoo imaanaysaay ayay wadatay baa la yidhi markaas waxa weye nin yahuudiya damaca inuu ka qaato uu ka qaadi ka waayey gebigeediina waa dira laba dhagaxbo midna inta u barkiyey midna madaxa kaga dhuftay ayuu madaxa burburiyey marka wuxuu yidhi ana jaariyatan gabarya wujida waa la helay iyadoo ra'saha madaxeedii marduudan uu isku barkiyey oo waxa weye ku burburiyey bayna xajarayni laba dhagax oo dhagaxna u barkiyey midna dusha geb kaga siiyey oo halkaa ku burburiyey laakiin weli aan nafti ka dhicin baa loo yimid isagii waa cararay marka intuu wixii ka qaatay fidadii fa qiila waxaa lagu yidhi man facala man facala haadaa bik yaa saa kugu sameeyey ma hadli kadha marka gabadhii waxaa layihi fulaan miya ma fulaan baa ma hebel baa ma hebel baa xataa dukira ilaa la sheegay yahuudiyun min yahuudiya fa awma'at way ishaartay marka madaxeeda ishaartay bira'sihaa madaxeeda ishaartay haa oo waxa madaxay ruxday markii ninka magaciisii la sheegay ila way garanayse fa ukida waa la soo qaaday marka alyahuudiyu ninkii baa la soo qabtay factarafa waa ogolaaday oo waa qirtay oo i anaa sameeyey arrintaa fa amara rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam rasuulka ilaahi waxa uu amray an yuradda in isagana sidii oo kale loo burburiyo madaxiisa ra'sahu bayna xajarayn laba dhagax in la isku barkiyo oo siduu gabadha u dilay in loo dilo ayuu nebigu amray waka leanna waxa weeye waa aljazaau min jinsi alcamal isagu sidii uu wax u dilay in loo dilo ayuu nebigu amray calayhi salaatu wassalaam laba dhagax buu ku burburiyey isagana sidoo kale loogu burburiyey xadiidka ku xigana waa la macne oo waxa weeye asaabic wa halaathuun bacda thalaatha miya waxau yihi walimuslim wannasaa'iy labadoodaasi waxay wariyeen can anasin radia allahu canhu inuu yihi ana yahuudiyan nin yahuudiya waa isaga laftigiisii qatala jaariyatan gabar yar buu dilay calaa awdaaxin waxa uuna ku dilay awdaax awdaaxduna waxaa la yidhaahdaa waa fidada fidada yarta ah oo waxa weeye ay xirxirtaan ayaa la waa qidca min alfida ayaa la yidhahdaa awdaaxda marka oo gabadhu xirayd ayuu ku dilay markuu dilay ayuu markaa waxa weeye wuxuu yidhi fa afaadahu ha ha wuxuu yihi qatala jaariyatan calaa awdaaxin ay macnaha saas uu dilay fa aqaadahu biha rasuulu llahi sal ly slam nebiga ayaa u qisaasay oo waxa weeye siduu u dilay baa loo dilay isagana marka waa isla qisadii hore labada xadiid marka waxayna tusayaan qisadaa dhacday khulaasadeedu waxa weeye ninkaa yahuudigaa gabar yar oo waxa weeye dariiqyada madiina dariiq ka mida maraysa ayuu qabtay mise kolley dee eriyada bay joogtay wuu qabtay waxyaalahaas raba inuu ka qaato kabacdi markuu ka qaadan kari waayena w wuu dilay oo gabadha intuu qabtay buu laba dhagaxoo waaweyn madaxa isugu barkiyey oo madaxa burburiyey gabadha markii loo yimidna waxa weeye oo dadkii u weydiiyeenna waxa weeye way sheegtay ninkii kabacdina sidii u galay baa loo loo galay isaga oo aayad qur-aana ilahi waxa uu yidhi fain caaqabtum facaaqibuu bimithli maa cuuqibtum bihi haddii waxa weye ciqaabaysaan ciqaabti idinkuna waxaad ciqaabi kadhaan sidii laydii ciqaabay gabadha siduu ku dilay baa loo dilay ha marka taasi waa banaan tahay oo waxa weeye mak ma ma la oranayo waa arrin khalada iyo la oran mayo maya siduu qofku wax u dilay in loo dilo hadduu xabad ku dhuftay xabad lagu dhufto hadduu seef ku dhuftay seef lagu dhufto marka tan oo kale waa arrin bannaan wey in waxa weeye qofku siduu wax u ciqaabay in loo ciqaabo way bannaanta waxaynu ka faa'ideynaa marka xadiidka ninka an oo loo keenay meesha ana arajul yuqtalu bimraa bilmar'a ninka in haddii uu naag dilo loo dilaayo leanna ilahi waxau yidhi annafsu binnafsi ha gabar yarba ha ahaata hadday rabto waa ijmaac waa loo dilayaa oo waxa weeye arrintaas waa loo dilaya sababta waxa weeye isaga ayaa qisaastu annafsu binnafsi buu yidhi ilaahay waxaanu kaloo ka qaadan lahaa hubuutu alqisaasi fi lqatli bilmitli in siduu qofku u dilay wax loo dilo iyadana inay bannaan tahay ayaa waxa weeye laga qaadanaya xadiidka marka raddi wuxuu ku yahay abu xaniifa oo kale ayaa sidaa diiday baa la yidhi oo in bilmitqal wax lagu dilo iyo diiday taasna waxa weeye qowl daciifo wey waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ana alqaatil yuqtalu in loo dilayo lagu dilay bimithli maa qutil siduu wax u dilay in loo dilaayo oy bannaan tahay oo ilaahay baa yidhi jazaau sayi'atin sayi'atu mitlaha siduu qofku wax u geysto in loo geysto way bannaan tahay waa wax bannaan wey fain caaqabtum facaaqibu bimithli ma cuuqibtum bih wala in sabartum lawa khayru raasiqiin haddaad iska sabirtaan oo iska daysaan way ka fiican tahay calaa kulli xaal waa loo qisaasi kalaasaa sidii uu u dilay marka qofkii qof dila waa loo dilaya oo la odhan maayo waa kala labo la odhan maayo ninka iyo naagtu isku diyo maahe maxaa loogu dilay waa kala labo qofka markii diyo laga bixinayo iyo markii qofka la qisaasayo qofka qisaastu waa annafsu binnafsi annafsu binnafsi ayaa loo qisaasaya oo waxa weye lama odhanaayo waa nin iyo xaggee hadduu mar dilay waa loo qisaasaya ama hadday noqoto sheekadu diyo in la bixiyo diyadu waxa weye lagu kala duwan yahay oo ninku waa boqol geela sidaa nebigu uga bixiyey qofka dumarkaana waa konton geela saas ayaa waxa weye loo kala saaraya marka cadaalad ayaa sidaa ku noqonaysaa marka leanna isaga arrintan sidaa ku sameeyey marka in saa loo galo way fiican tahay alxadiid athaamin wathalaathuuna bacda thalaatami'a saddex boqol iyo soddon iyo sideed can abi hurayrata radi allahu canhu qaal waxa uu yihi lama fataxa allahu tacaala allah subxaana wa tacaala markuu u furay calaa rasuulihi rasuulkiisa maalintii markii u furay maka waa fatxu maka maalintii fatxu maka oo dagaalku socday ayaa waxaa dhacday qatalat waxay dishay qabiilka la yidhaahdo khusaaca ayaa waxay dileen rajula nin bay dileen min bani layd ka mid ah oo maxay u dileen biqatiilin kaana lahum fi ljaahiliya xilligii jaahiligii qabla alislaam ayay reerkaasi reerkaa nin ka dileen marka ma qatiilka lafti kii wax dilay oo qaatilkaa miyay dileen mise nin kaley dileen allahu aclam marka waxay tidhahdeen maanta inta dagaalku socda ka faa'iidaysto ninkiini reerelayda ka dileen allayla idinkuna nin u dila leanna dagaal baa socda oo maantao kale meesha waa fawdo dagaal baa ka socda waa dhow lama garanayo xaramkana wax lagula dili jirin marka waxay tidhahdeen maanta inta dagaalku ka socdo oo waxa way ad ka faa'idaysan kartaan ka faa'idaysta arrinta soomaalidu aada u isticmaasho fawdo ah wey marka maalintii maka nabiga calayhi sala salaam ilaahay uu u fura u idmay inuu ku dagaalamo haddee nabigaa loo idmay ee qoladan looma idmin qatalat khusaaca waxay dileen rajula nin bay dileen min bani layd ka mid a oo maxay u dileen biqatiilin ay bisababi qatiilin nin horay loo dilay kaana lahum fi ljaahiliya xilligii jaahiligi qabla alislaam faqaama anabiyu sala allahu alay slam nabigiyaa istaagay oo khudbeeyey faqaala waxau yihi ina allaha alle caza wajalla korhaaye xabasa can makata maka waxa uu ka xabsiyo u diiday alfiil waxa weeye asxaabuulfiil waa tii maka ilaahay uu ka xabsiyey oo waxaweye abraha markuu soo duulay wasallada rasuulahu rasuulkiisana wuu ku diray oo waxa weye wuu ogolaaday almu'miniina iyo dadkii mu'miniinta ahaa ayuu u idmay inay ku dagaalamaan alaa wa inaha alaa hooyahay tanabahu waclamu wa inahaa maka waxa weeye lam taxil xalaal uma noqon liaxadin qabli qof iga horreeyey walaa taxilla inay wax ku dilaan walaa taxilla liaxadin bacdii qof iga dambeeyana xalaal uma aha wa inamaa uxillat lii anna waxaa lagu xalaaleeyey saacata min nahaar ma saacad xilli ka mida maalinta ayaa lagu xalaaleeyey wa inahaa ay maka saacatii haadihi xaraamun makana saacaddan aynu joogno waxa weeye waa xaram oo waxa weye xurmadeedii waa usoo noqotay oo waxay noqotay beled islaam laguma dagaalami karo waka horeyna waa usoo marnay xadiidkan riwaayadihiisa laa yucdadu waxa weeye shajaruhaa geedaheeda lama gooyo walaa yukhtalaa shawkuhaa dhirteedana lama guro oo waxa weeye cawska iyo waxa ka baxa iyo kala iyo waxaana lama guro oo lama jaro walaa tultaqadu lama qaado waxa weeye saaqidatuhaa wixii saaqidatuhaa wixii dhumay oo wixii dhulka ku dhumay baadideeda ilaa limunshidin mid yabuuhinaya oo isagu baafinaya mooye cid kalama qaado kabacdi macalshaahidku waa kan marka waman qutila qofkii laga dilo lahu qatiilun qof lagaga dilo fa huwa bikhayri nadarayni laba arrimood buu mid leeyahay kii u khayr bata kii isaga la fiicnaada khayr nadarayn waxa layaha laba arrimood kala dooro kii kuu fiicnaada adiga doorawa kii adiga ku kula wanaagsanaada marka waman qutila qofkii laga dilo lahu qatiilun qof laga dilo fa huwa bikhayri nadarayni laba ku kala doortuu leeyahy maxay yihiin imaa an yuqtal inuu dilo qisaas in loo inuu sameeyo wa imaa an waxa weeye yufd yufdaa ama diyo la siiyo oo waxa weeye uu diyo qaato labadaasuu mid leeyahy ee waxa weeye wax kale ma jira ama uu iska cafiyo mid saddexaadna waa jidhaa oo axaadiisa kalaa sheegtay ay aayadda qur-aanka faman cufiya lahu min akiihi shayin faitibacun bilmacruufi waadaun ila akhiri aayaat marka way banaan tahay inuu qofku waxa weeye iska cafiyo ha oo yidhaahdo waaba ku cafiyey orad waxa weeye maaragtay iska baxa wayna dhacdaa faqaama rajulun nin baa istaagay min ahli lyaman reer yaman ka mid ahaa yuqaalu lahu la yidhaahdo magaciisa abushaah abushaah la yidhaahdo waa kunyadiisi faqaala waxau yihi ya rasuul allah rasuulka ilaahiyow faqaala waxau yihi ya rasuul allah uktubuu lii ii qora khudbadan saana ii qora aad bay muhiim u tahay oo khudbadii hala ii qora maanta aad ku hadashay faqaala rasuulu llahi sal slam saxaabadiisi u nabiga amre wuxuu yihi uktubuu liabishaah war u qora ninkan waxa weeye khudbadan u qora oo waxa weeye xaggaa yaman buu rabaa inuu la aado uma qaama alcabaas cabaas ibn cabdilmutalib nabiga adeerkiisaa istaagay faqaala waxau yihi ya rasuula allah rasuulka ilaahayow ila alibqir ay walaa yukhtalaa shawkuhaa geedkeeda lama gooyo waxaad nagaga soo reebtaa idkhirka geedka la yidhaahdo waa geed maka ka baxa oo geedaheeda yaryar ka mida fa innaa najcaluhu fii buyuutina guryahaanu dusha ka saarnaayo ku dhisannaa oo waxa weeye waa waxyaalahan soomaalida ay guryaha ku dhisaan oo cariishka iyo dusha laga saaroo kale ramaaliga iyo wax lamid a iyo duurka iyo waxaasuu leegya marka waa duurkaas iyo waxaasoo kale buu noqonayaa geedaha yadarka ah guryahaan dusha ka saarnaa wa qubuurinaa qabuurahana waanu ku samaynaayo iilka marka qofka la dhigo ayaa laga xijiyaa ciidda iyo waxa riwaayadda horena waxaanu ku soo marnay waxa weeye fa inahu liqaynihim ha wa buyuutihim qaynkuna waa xadaadka wey marka saddex arrimood bay u isticmaali jireen waxa weeye ninka birta tumaya dabka ayuu ku shidan jiray qabuurahana way ku samayn jireen oo way ka xijin jireen soomaaliduba waa isticmaalaan qabuuraha geedaha yar bay soo gaayeen oo nagaar iyo la yidhahdo caws iyo markaasay saa iilka dusha uga saaraan oo ciidda iyo dhagxanta iyo ka xijiyaan iyo guryahana dushaan ka saarnaa buu yidhi fa qaala rasuulu llahi sal l rasulka ilah waxau yidhi ila alibkhir ibkhirku marka waa idiin banaan yahay waad shari ka dhaan laakiin waxaa kale ha u dhawaanina macalshaahidka xadiidkan loo keenay waxa weeye faman qutila lahu qatiilun fa huwa bikhayri nadarayn ha ima an yuqtal wa ima an yufda taa weeye macnaha macalshaahidka loo keenay xadiidka meesha qofkii qof laga dilo waxa uu leeyahay laba arrimoodkii isaga la wanaagsanaataa inuu diyo qaato iyo inuu qofkii qisaasto midda saddexaadna waynu sheegno iyo inuu iska cafiyo intaba waa u banaantaha saddexda arrimood laakiin waa qofkee waxaa arrintaas samaynaya ciddii lahayd qisaasta weliyulqatiil ayaa la yidhahdaa oo cidda qisaasta xaq u leh ciddii dhaxli lahayd wey cidda dhaxalka leh ayaa qisaasta leh marka xadiidkan intiisa badan waa inoo soo hormartay oo hore bay inoogu timid hadda waxaa laga qaadanaya fihi daliilun calaa ana maka waxa weeye futixat cunwa horena waa inoogu soo martay maka inuu nebigu xoog ku furto dagaal ka dhacay oo waxa weeye lagu galay xoog waxaanu kaloo ka qaadanaynaa in haddii qof lagu dilo ama waxa weeye ay dhacdoba in waxa weeye qof gardarre lagu dilo inay saddexdaa arrimood mid u banaan tahay awliyaa ulqatiil inay qofkii qisaastaan inay cafiyaan inay diya qaataan waxaynu kaloo ka qaadanaynaa mako in lagu xuduudda lagu oofin karo oo qofkii qaatilka ahaa waa lagu qisaasi karaa waxaynu kaloo ka qaadanaynaa geedaheeda iyo waxeed oo dhan inaan la taaban karin laakiin culammadu waxay kasoo reebeen idkhirkaa mooye iyo waxay kaloo culammadu kasoo reebeen qofku isagu wuxuu beero oo geedka adigu beeratid oo adiga ku baxay haddaa rabti waad waad goosan ka dhaa haddaa rabti waad jarjari ka dhaa waad samayn kartaa laakiin wixii kale baa lagu diidan yahay oo geedaha caadiga uga baxa oo waxa weye maaragtay maka in la jarjaro lama ogolo horena waa inoogu soo waa soo marnay alxadiidu ataasic wathalaathuun bacda thalaathamia can cumar bn khadaab radia allahu canhu cumar bn khadaab waxaa laga wariyey xilliguu amiirulmu'miniin ahaa ayaa arrintaani dhacday annahu istishaara annaasa dadkii buu la tashaday fi imlaasin imlaas imlaas waxaa la yidhahdaa waxa weeye naag uur leh in nabar inta lagu dhufto ay ilmihii oo meyda soo tuurto ayaa la yidhahdaa oo shiika aboosin u qaban wuxuu leeyahy imlaasku waxa weeye almara imlaasulmara waxa weeye ay bikasri hamza oo la yidhahdo imlaas wasukuuni lmiin waxa weeye macnaheedu inay naagtii uurka lahayd dhibaato loo geysto markaas ay soo tuurto ilmihii ha taas ayaa la yidhahdaa imlaas waxa uu yidhi marka annahu istishaara annaasa dadkiibu la tashaday xilligiisiba waxaa dhacday naag uur lahayd ayaa wax lagu dhuftay ilmihii oo kankoonsan baa kasoo dhacay oo meyda oo naf gaaray oo waxa weeye ilmo roona kabacdi markaa cumar ma haynin daliil uu ku kala xukumo dadkiibuu la tashaday war maxaynu samaynaa arrintan yaa wax ka haya maxay idala tahay waa istishaara shura waa la tashanaya ile arrinta ijtihaad bay ubaahan tahay adaan daliil lahayn lakin daliil baada heli doonaa meelo badan bayna saas oo kale u dhacday markuu daacuunku dhacay oo kale inuu ka noqday uu rabay istishaara annaasa dadkiibuu la tashaday markaasaa kabacdi waxaa yimid cabdiraxmaan ibni cawf ooba daliil sheegay inaan laga bixin meeshii daacuunku ku dhaco iyadoo laga cararayo qadar tarad tanna waa sidii oo kale annahu istishaara waxau la tashaday annaasa dadkii ay saxaabadii ula tashaday dadkao dhan ma aha saxaabadii cilmiga lahayd buu la tashaday fi imlaasin macnaha fi imlaasi ilmara qof dumara oo uur lahayd ilmo ay soo tuudhay oo laga soo riday fa qaala almugiira intaan ba qof walba ra'yigiisii ka hadlin ayaa mugiirat ibnu shucba waxa uu yidhi oo isagu daliil buu keenay ra'yi maaha shahidtu waxaan joogay buu yidhi annabiyu sala allahu alayh waali wasalam qadaa fiihi sidaasoo kale xukmiyey macnaha uurkaa lasoo tuuray ka xukumay bigura guradaas isagaa fasiray marka waxa loo jeeda waa addoonta cabdun ow ama ama waa addoon ama waa addoon cabdigu waa addoonka amana waa addoonta fa qaala cumar radia allahu canhu eiitinii waxaad iila timaadaa biman yashhadu macak cid kaaga markhaanti kacda iikeen waxa uga markhaanti kacay marka oo cumar wuxuu adkaynayaa saxaabigan wuu rumaysanayaa laakiin wuxuu rabaa arrinta inuu sii adkeeyo oo markhaanti u helo oo hadda weligeed lagu dhaqmo fa shahida waxaa ka markhaanti kacay macahu moxamed ibni maslama ayaa ka markhaanti kacay oo yidhi annagaa joognay inay maalintuu nebigu saa xukumay waka marka xadiidka soo socdabaynaba ku dhici doontaa oo waxa weye aanu arki doonaa nebiga alayh salat slam si u xukumay oo waxa weye ay ku imaanaysa xadiidkan marka wuxuu caddaynayaa oo meesha loo keenay waa masaladii aynu lahayn waxaa la yidhaahdaa shubhu camdin oo waxa weye waxaa laga yaabaa qof laba dumara inay dagaalamaan iyagoo markaas waxa weye mid uur leedahay inay midi ama feer ku dhufato ama dhagax ku dhufato ama tuurto uguma ay talagelin inay disho nafta ka goyso kabacdi markaa inuu ilmihii ka soo dhaco hadduu marka ilmihii mayd ku soo dhacay oo waxa weeye dhinto waxa weye dee diya laga bixinayaa diyadiisii marka waa maxay waa ama wey ama addoon addoon ama addoon labadaa mid un baa laga bixinaya culimmadu marka way way qaymeeyeen oo waxay yidhaahdeen xilligii addoontii markii la waayey ama addoonkii la waayey waxaa lagu qiimeeyey diyada janiinkaa shan neef oo geela ayaa lagu qiimeeyey ama konton ariga saas ayaa lagu qiimeeyey marka marka hadda fuqahadoo kale waxay ku qiimeeyaan kontonkaas ariga ama waxa weeye shantaa geela marka saas ayaa lagu qiimeynayaa oo waxa weeye la bixinaya sababto waxa weye maanta addoon lama helo alxadiid alarbacuun bacda talaatami'a waxa weye saddex boqol iyo afartan xadiidkaa waaba kan xadiidkaana caddaynaya qaabkii nebigu u xukumay haddii arrintaasoo kala dhacdo iyo haddii ay naagi naag disho iyo qaabka shubhu khadaca la yidhaahdo ayuu waxay xadiidkaani ka hadlaya shubhu camdiga la yidhahdo waxau yidhi waa xadiidka laba boqol iyo afartan can abi hurayrata radi allahu canhu qaala waxau yidhi iqtatalat waxaa dagaalamay oo islaayey imra'ataani min hudayl qabiilka hudayl la yidhaahdo laba naagood oo ka mida ayaa dagaalamay oo isdilay oo ma aha inay rabeen inay nafta iska gooyaane laakin dee waa la dagaalamay si dadku u dagaalamaan oo waxa weye waa dagaal baa dhex maray fa ramat ixdaahumaa midood baa waxay ku tuurtay tii kale fa ramat ixdaahuma alaakhar faramad ixdaahuma alukraa midood baa waxay ku tuurtay midii kale bixajarin dhagax dhagax bay ku tuurdhay dhagaxi baa ku dhacay marka faqatalataa waa dhimatay naagtii wamaa fii badnihaa uur bay lahayd marka tan dhimata wamaa fii badnihaa ay ilmihii uurka ku jiray iyo iyadii labadiiba waa dhinteen fakhtasamuu labadii qabiil baa waxay usoo doodeen oo dood iskula yimaadeen nabiga calayhi salaatu asalaam ilaa rasuuli llahi sal sl rasuulka ilahi iskula yimaadeen oo dood dhex martay markuu labadoodii warba dhegaystay ayuu nabigu xukumay marka faqadaa rasuulu llahi sala la sl rasuulka ilahi waxau xukumay ana diyata janiiniha diyadii janiinkii ilmihii horta qofkii dumarkaad wuxuu ka xukumay magteedii konton halaad oo iyadu waxa weye taasi hadal male janiinkii muxuu ka xukumay marka ilmihii uurka ku jiraa la yidhahdaa janiin faqadaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam nabiga ilaah waxau xukumay ana diyata janiiniha ilmihii uurkeeda ku jiray gura addoon waxa weeye quradaa marka waxaa la yidhahdaa cabdun aw waliida waa isku macne cabdun waa ka ninkaa oo addoonkaa waliidana waxa weye addoonta naagtaa amana waa la yidhahdaa waliidana waa la yidhahdaa yaa la siinayaa marka yaa diyadii bixinaya oo waxa weeye horta naagtan diyadii laga rabay oo janiinkii iyo diyadii yaa bixinaya ma ninkii qabiilaa laga rabaa mise naagtan wax dishay ninkii qabiil miyaa laga rabaa mise waxaa bixinaya qabiilka ay ka dhalatay laba masalo oo soomaalidu waxa weeye ay khalad u fahamsan yihiin ba ayuu xadiidkaani waadixinaya weliba masale ay aad uukhalad ugu khaldan yihiin ayuu si fiican uwaadixinayaa markaaynu aragno waxau yihi abu hurayra waqadaa nabigu wuxuu xukumay bidiyati lmar'a diyadii qofka dumarka ahayd waxa uu ku xukumay calaa caaqilatihaa ay qabiilkeedii caaqila waxaa la yidhahdaa qofka dadka la wadaaga diyada oo waxa ay diyada wada bixiyaan oo la yidhaahdo maaragtay ama markaa jifi hala dhaho ama qabiilka hala dhehee cidda ay markaa magwadaagta yihiin ayaa caaqilo la yidhahdaa dadka magta wadaaga oo wada bixiya ayaa la yidhahdaa haddii marka halkaa wuxuu inoo caddeeyeen naagtii la dilay naagtii wax dishay diyadii waxaa ka bixinaya qabiilkii ayaa ka bixinaya ay ka dhalatay ee ninkii qabiil shaqo kumaba kama bixinaayo ee diyada waxaa bixinaaya qabiilka ay ka dhalatay sida ninkaba hadduu wax dilo qabiilku uga bixiyaan oo taa ninkay la mid tah yaa dhaxlaya marka diyadii markii reerkaana ay bixiyaan kontonkii halaad yaa la siinayaa ma qabiilkeediibaa qaadanaya sida soomaalidu sameeyaan oo yidhaahdaan ninkii naagta qabiil waxay yidhahdaan dhaqankeedaa leedahay dhiiggeeda melihid waa maama khalada weeye aad u khaldan oo diinta islaamka khilaafsan u fiirsaday abu hureyra waxau yihi wawaratahaa waxa uu dhaxal siiyey xoolihii laga qaaday waladahaa ilmaheedii waman macahum iyo ciddii la jiray ayaa dhaxlay ninkeedii ilmaheedii ayaa dhaxlay ee waxa weeye qabiilku shaqo kuma leh waka marka xoolihii janiinka isaga waa la iska garanayaayo ilmaha janiinka dee waxaa diyadiisa iskale aabihi oo ninkii qabiil naagta ayaa leh xoolihii laakiin naagta laga bixiyey laftigeedii oo waxa weye diyada ahayd waxaa la siiyey ilmaheedii iyo ciddii dhaxali lahayd ayaa waxa weye dhaxal bay noqonayaan xoolihii ciddii awal dhaxali lahayd baa dhaxlaysa ninkana waa saas oo kale haddii la dilo ciddii dhaxli lahayd baa dhaxalka qaadanaysa diyada haddii mag uu galana waxaa ka bixinaya qabiilkii magta la wadaagay soomaalidu marka arrinta waxay ka dhigeen caymis camal wuxuu ku leeyahay haddaan anuu magtii qaadanayn ma bixinayo arrintaasi waa khalad weye fa qaama waxaa istaagay nin baa istaagay la yidhaahdo xamal ibn naabiqa xamal ibn malik ibn naaqib naabiqa ayaa la odhan jiray ayaa istaagay naagtan wax dishay buu adeer uu ahaa ay yidhahdeen culimmadu fa qaala fa qaama waxaa istaagay xamal ibnu na naabiqa ayaa istaagay fa qaala waxau yidhi marka alhudeliy qabiilkii wax dilaydu ka mid ahaa labadaan labada qa labada naagood isdilay labaduba hud hudeyl bay ahaayeen laakiin laba jifi bay kala ahaayeen marka waa gabadhii wax dishay adeerkeed baa layihi ninkan fa qaala waxau yihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayo dood buu furay marka wuxuu ka doodayaa ilmaha janiinka ahe diyadii gabadhii dhimatay kama doodayo oo taa waa ogoliya ee wuxuu ka doodayaa ilmahan maydka ku dhashay fa qaala waxau yihi yaa rasuula allah kayfa agramu see baan u qaandhabayaa oo mag uga bixinayaa man laa sharib walaa akal walaa nadiqa walaa istahal fa mitla dalika yudal arrin wuxuu ku hadlay zajci baa la yidhaahdaa oo kalaam isku googo-an oo waxa weeye aan gabayna ahayn laakiin kalaam la isku rakibayaho aftahanimo abuu ku hadlay qaala waxau yidhi kayfa agramu seebaan u qaandhabayaa oo aan mag uga bixinayaa man ruux laa shariba aan waxba cabin walaa akal ju marka jumlooyinka waa saddex jumlo oo mid walba laam ku dhammaanayso sajec baa la yidhahdaa marka walaa akal aan waxba cunin macnaha wuxuu ka wadaa nololba kuma dhalane walaa nadiqa wala stahal walaa nadiqa ma hadlin wala stahalla mana ooyin markii uu dhashay oo nololba kuma dhalan fa mithlu dalika taasoo kale wixii la mid a yudallu ay hadru baa laga dhigaa waxba lagama soo qaado fa qaala rasuulu llahi sala la sl rasulka ilah waxa marka aftahanimo waxau yidhi inamaa huwa min ikhwani lkuhaan kani buu yidhi dadkii kuhaanta ahaa ayuu la walaal yahay oo aftahanimo ayuu ku sheegay macnaha ninkaani aftahawni oo waxa weye maaragtay arrintaasoo kale ma haboonay marka xukumkii nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu dood ka hor keeno ma haboonay ee inuu saa u qaato bay ahayd maadaama inu muslima yahay sababtu u yihi maxay tahay marka min ajli zajcihi zajcigaa uu sameeyey daraadi alladii zajaca uu kalaamkiisa isku rakibay kalaam aftahnimo ah oo googo-an oo waxa weeye jumlooyin isla socda ayuu ku hadlay taasuu nabigu wuxuu yihi kani waa min ikhwani alkuhaan bimacnaha nin aftahan oo bala'a buu ahaa oo waxa weeye sida dadka maanta joogo oo gar iyo markay galaan aftahnimadooda dadka waxa weeya ku dulmiya taas oo kale lama ogolo marka xadiidkaa marka wuxuu inoo caddeeyey oo waadix inooga dhigay aynu ka qaadanaynaa alasl uu ka hadlaya hada alxadiid aslun fi nawci thalith min alqatl waxa weye waa arrinta la yidhaahdo shubhu camdi waa soo sheegnay waa nagii nidhi saddex arrimood bay qisaastu ku timaadaa oo dilku ku yimaada inay dhacdo camdi kas u dilo inay khadac tahay oo uuna tas u dilina waxa wey baabuur iyo wax lamida inay tahay shubhu camdi marka tana shubhu camdi baa la yidhahdaa naagtan dhagax waa ku tuudhay naagtii weyna u kastay inay dhagaxa ku dhufato laakin dee dhagaxaa wax dilayo ismay lahayn leanno inta badan wax ma dilo dhagax qof lagu tuuray marka nooca saddexaad ayuu xadiidku asal u yahay xadiidka waxaynu ka faa'ideynaa marka diyada shubhu camdi in diye ay ka rakimayso ee aynan qisaas gelaynin oo waxa weye qofkaani hadduuna ku talagelin qofka inuu dilo dharbaaxa iyo feer iyo wax ku dhufto oo u dhinto waxa weeye lama qisaaso waxaynu kaloo ka qaadanaynaa diyatuljaniin inay tahay addoon ama addoon culamaduna waxay ku qaymeeyeen shan neef oo geela ama waxa weye maaragtay wixii u dhigma markaa qiimahooda maalintaa ama konton ariyo wixii u dhigma ayay ku qaymeeyeen markii la waayay addoomadii waxaanu kaloo ka qaadanaynaa ana aldiyata diyadii waxaa bixinaaya caaqilada qabiilkaa bixinaaya waxaan kaloo ka qaadanaynaa diyada in la siinaayo oo ay qaadanayaan ciddii dhaxalka lahayd ee aynan qabiilku qaadanaynin taas ayaynu ka qaadanaynaa way xadiidka ku xiga oo waxa weye ha waxaanu kaloo ka fahmaynaa halkaa marka arrinta soomaalidu ku dhaqmaan oo diyada in qabiilku qaataan oo qaybsadaan inay baatil tahay oo xaqdarro ay tahay oo aad iyo aad arrintaa in la isaga ilaaliyo loo baahan yahay waxaynu kaloo marka xadiidka ku xigaa alxadiid alxaadi walarbacuun bacda talaatamiya afar saddex boqol iyo afartan iyo ko can cimraan ibni xuseynin radia allahu canhu hamdaa xusein waxaa laga wariyey ana rajulan nin ayaa xilligii nabiga calayhi salaatu wassalaam waxa uu sameeyey gadda waxa uu qaniinay ee cadda ay cabda waxa uu qaniinay cabdigu waa qaniinyada wey waxa uu qaniinay yadda rajulin nin kale ayuu gacantiisa qaniinay laba nin baa dagaalantay markaasuu waxa weeye mid gacantiisii qaniino farta faraha intuu afka gashaday ayuu qaniino aduu gacantiibu qaniinay marka cabda ana rajula nin ayaa xilligii nabiga cabda qaniinay yadda rajulin nin kale gacanti fa nazaca yadahu min famihi ninkii la qaniinay baa gacantiisii dhifsaday oo intuu xanuunsaday xoog uga dhifsaday yadahu gacantiisii buu dhifsaday min famihi afkiisii buu ka dhifsaday oo waxa uu xoog uga dhifsaday fa waqacat waxaa dhacay markaa haniya haniyataahu waxaa soo dhacay markaa waxa weeye haniyataahu labadiisii fool ayaa soo dhacay oo waxa weeye banaanka usoo dooray haniya waxa ilkaha hore ayaa soo dhacay oo waxa weeye gacantii soo raacay faاktasamaa ila nabiy sala allahu alay wasalam nabiga ayay iskula soo dootageen oo waxa weeye nabiga u yimaadeen faqaala nabigu waxa uu yihi calayhi salat slam intuu ku carooday yacabdu ma qaniinayaa axadukum midkiin akhaahu walaalkii miyuu qaniinayaa kamaa yacabdu sida uu u qaniino kamaa yacabdu sida uu u qaniino alfaxlu awrku awrka qoorkaabaa faxli la yidhahdaa oo markaa dadcunkaa siduu awrka dadcunkaa wax u qaniino miyuu qofkiin u qaniinayaa walaalkii laa diyata laka fadhab baa weliba reera qaarkood tag laa diyata laka wax diyaa o aad leedahay ma jirto macnaha kii ilkuu ka soo dhaceen ayaa la yidhi wax lagu siinaayo ma jirto adaaba sidii awrtii u qaniinay walaalkaa waadna khaldan tahay haddaba tag baa la yidhi markaa wax diyaa aad leedahay ma jirto xadiidkan culammadu waxay u deliishadeen oo baabka loo keenay qofka naftiisa difaacaya oo waxa weeye sidaas oo kale inta la qaniinay iska dhifta oo gacantiisi xoog u dhifsada haddii qofkaasi wax gaaraan kii wax qaniinay inuusan wax qisaasa lahayn sidoo kale waxaa loo deliishadaa ninka tuugga oo dadka usoo dhaca qofkii iska difaacayey oo iska celinayey haddii uu ku dhinto difaacaas inuusan wax diyaa lahayn ama wax ku gaaraan inuusan wax diyaa lahayn laakiin culimmadu waxay yidhahdeen waxaa loo difaacayaa falshal falshal a bilshali falshal macnaha ninka qofkii isla markaba xabad lagu bilaabi mayo laakiin marka hore waa la abinaya war naga joog baa laleeyahay hadduu diidoo joogi waayo waa la dul marinayaa waxa weeye waa la bajinayaa hadduu joogsan waayo oo si kale la isaga celin kari waayo in waxa weeye dhibaato loo geysto maahe marka waxa weeye haddii dhibaato loo geysto ninkaasi wax diya ah iyo wax qisaasa uleeya ma jirto liannahu saa'il baa la yidhahdayo isagaa haalima taas ayay culimmadu ka deliishadeen axaadiis kalena u daliila man qutila duuna nafsihi fahuwa shahiid qofkii waxa weeye nin baa nabiga u yimi rasuulka ilahi buu yidhi haddii qof ii yimaado doonaya xoolahayga inuu qaato hasiin buu yidhi iska celi hadduu idilana jannaad gelaysaayo haddaan dilana waxa weeye waa hadur buu yidhi waxa weye sababto waa waa haalim isaga ayaa ku soo weeraray alxadiid athani walarbacuun bacda talaata mia xadiidka saddex boqol iyo afartan iyo labo waxa uu yidhi waa can ilxasan ibna abilxasan albasri waa xasan albasri faqihi wey isagaa xasana la ohan jiray abilxasana la ohan jiray qaala waxau yidhi xadatanaa waxaa nooga warramoo noo sheegay jundub radia allahu canhu waa jundub ibn cabdillahi albajali oo saxaabigii jaliilka ayaa nooga warama noo warramay fi hada almasjid masjidkan aan joogno macnaha fi hada almasjid oo aanu masjidkan aanu taaganahay ayuu noogu warramay oo madiinoo kale u ishaaraya muxuu idii ka warramay qaala wuxuu yidhi wasiiadka iyo waxau yidhi xasan basri wuxuu yidhi wamaa nasinaa ma aanu ilaawin wamaa nasinaa minhu xadiisan wixii uu noogu warramo noo sheegayna ma aanu ilaawin wamaa nakshaa kamana cabsanayno oo ugama cabsanayno an yakuuna jundub ninkii jundub la ohan jiray kadaba inuu ku been abuurtay calaa rasuuli illahi sala l rsulka ilah ku been abuurtayna ugama cabsanayno wuxuu sii adkaynayaa saxaabiga warka uu sheegay run yahay qaala waxau yidhi jundub wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi sal sl rasuulka ilahi waxau yidhi kaana fii man qablakum kaana fii man kaana qablakum kaana waxa ahaa fii man kaana qablakum ciddii idinka horreysay rajulun nin baa ahaa bihi ay ku sugnayd jurxun dhaawac baa ku sugnaa ninkaas jurxuga waa dhaawac fajazaca waa argagaxo waa adkaysan waayey waa adkaysan waayey fa akhada waxuu qaatay sikiinan midi buu qaatay sikiinta lagu jaro marka ama sikiin soomaali waxay yidhaqaan midda yarta ah laakiin sikiin waxaa la yidhahdaa wax walba oo wax lagu jaro midida iyo bilaawaha iyo birtii wax lagu goyo dhan baa sakiin la yidhahdaa fa akhada sikiinan midi buu qaatay ama sakiin wax lamid a faxaza bihaa yadahu gacantiisii uu ku gooyay halbowluhu isjaray gacantii dhaawucu ku yilay buu sakiintii ku jaray famaa raqa'a damu dhiiggii ma istaagin xataa maata ilaa uu ka dhintay qaala allahu caza wajalla ilaahi baa waxau yidhi cabdii addoonkaygii baadaranii waa igala degdegay binafsii naftiisii ay ma sugin geeridii intay u imaan lahayd ee waa adkaysan kari waayey xaramtu calayhi aljanna janno ayaan ka xarimay xadiidkaana wuxuu ka hadlayaa qofka naftiisa dila ciqaabta uu leeyahay hillay qof kaloo loo qisaasa lama hayo isagaa naftiisii dilay qisaasta uu mudanayo waxa weeye waa ciqaab aakhira wey leanna isagu tegiyey oo waa dhintay cid kaloo loo qisaasayana ma jirto isagu marka waxa uu mudanayaa xisaabtiisa waa aakhira marka waxaynu ka qaadanaynaa xadiidka inay xaaraam tahay qofku inuu naftiisa dilo leanna markuu nebigu inooga sheekaynayo inuu leeyahay saasaa dhacday ay idinku ha samaynina wey axaadiid kalaana caddaysayoo nebigu wuxuu yihi naftiisa qofka dila aakhira waxaa lagu cadaabayaa naarta sidii uu isku dilayaana loo cadaabaya mar walba isagoo naarta ku jira buu sakiintii isku jeexaya ciqaab baa looga sii dhigayaa kii buur iska soo tuuray buur baa laga soo tuurayaa kii sun caday sun baa waxa weeye la cabsiinayaa kii midi isku dhuftay midibuu isku dhufanayaa sidii uu isku dilay baa naarta lagu ciqaabaya ilaa inu ilaahay cafiyo mooye xadiidka marka waxaynu ka qaadanaynaa ko taxriimu qatli nafs inaan nafta la dili karin qofku naftiisa inuusan dili karin oona odhan karin anu naftayda anaaba dilayaba marka dadka naftooda isdilaya intixaarka waxa la yidhaahdo isdilaya gaalada laga keeno ay yidhahdaan adduunka horkay barabareen iyo la kulmo aan isdilaba oo waxa weeye ay isdilayaan waa arrin aad iyo aad xaaraama dembi weyn weeye waa halaag fi dunya waalaakhira waxaynu kaloo ka qaadanaynaa waajibu ujuubu sabri in la sabra inay waajib tahay oo dhibaatada loo sabro ee waxa weeye aan qofku naftiisa uuna dilin waxaynu kaloo ka qaadanaynaa sida axsankaa inay tahay haddii lagu imtixaamo oo dhibaata kugu timaado inaad ilaahay baridid horta waa inaad sabirtaa haddaad sabri kari weyda waa inaad dhacdaa sidii nabigu ducadii ina baray allahuma axyini idaa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahay noolea haddii noloshu khayr iigu jiro watawafini idaa kaanat alwafaatu khayran lii idil haddii geerida khayrku iigu jiro laakin inaad isdishid waa arrin aad i aad u khatara ama aada isgubtid ama waxa weeye aada isqarxisid qaarmaata sameeyaan aada naftaada gubtid dishid kulli baabuur isku dhirtid tareen isku dhirtid waxaasoo dhan ayaa soo gelaysa mana banaana aslanba marnaba ma banaana waxaynu xadiidka ka qaadanay marka qowlka uu yidhi ilaahay baadarani cabdii baadarani binafsihi macnaheedu ma aha inuu waxa weeye qofkaasi qadiyi ilaahay ka hormaray asalka inuu qofkaani saas ayaa allah qadaray inuu ku dhinto laakiin isaga sabir la-aantiisii ayuu waxa uu ku mutay ciqaabtaa ah in waxa weeye uu waxa weeye ciqaab uu ku dhacay ee waxa weeye ma aha inuu qofna uu waxaan ilaahay qadarin uu samayn karo marka xadiidkan daliil wuxuu yahay calaa taxriimi qatli linsaani binafsihi inay xaaraam tahay inuu qofku naftiisa dilo biayi wasiilatin ha ku dilo dariiqo alla dariiqaduu doona ha ku dilo ama waxa weye dam ha isku xiro ama buur ha iska shuuro ama waxa weye maaragtay sun ha cabo ama waxa weeye sakiin ha isku jaro nooc ay doontaa noqoto inuusan qofku isdili karin ayuu daliil u yahay hadduu isdilana oy aakhiro uu ciqaabtaa weyn la kulmayo ayuu xadiidku caddaynayaa wallahu aclam wabillahi tawfiiq halka ayuu ku eegyahay kitaab alqisaas